asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeen ee raadiyaha dalsan qodobadada caawa ku dhegeysan doontaana waxaa ka mid ah xildhibaan yuusuf geelowgaas oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo ka jawaabay war ka soo yiri odayaal dhaqan oo lagu duray xildhibaano ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed maxkamadda gobolka galgaduud oo maanta xukun dil toogasho ah ku fulisay maxamed koofi cabdi oo horay dil ugu geystay degmada cabud waaq ee gobolka galgaduud ee soomaaliya boqor burhaan boqor muuse oo kulan lagu soo dhaweynayo lagu sameeyey magaalada nairobi koox lagu eedeeyey in falal amni daro ay ka geysan jireen gobollada waqooyi oo maanta maxkamad lagu saaray magaalada muqdisho wasiiro xildhibaano iyo agaasimeyaal iyo mas-uuliyiin kale oo beelaha hawiye ugu jawaabay hadal ka soo yidhi odayaasha muqdisho iyo iiraan oo shaacisay inay weerartay labiyo toban markab oo ay israa'iil leedahay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey kada sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holseladis
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal intaad maqasheen waa qodobada warka habeen ee raadiyaha dalsan kuwooda ugu waaweyn warkii oo dhan xildhibaan yuusuf geelowgaas oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa ka jawaabay war ay soo saareen odayaal dhaqan oo lagu duray xildhibaano kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed xildhibaanka oo shir jiraad u qabtay wariyaasha ayaa ka hadlay hadalladaas isagoo sheegay inay colaad ay abuuri karaan hadallada ka soo yeedhay odayaasha dhaqan taasina dhinaca kale ay meesha ka saarayso dadaalle iyagu ay wadeen oo ku aadaneed in ay markaa xal u helaan xildhibaanadan hadallo ay dhibsadeen oo kal hore ka soo yidhi odayaasha dhaqanka ee markala hadlay waa kan xildhibaan yuusuf geelo ogaas oo arrimahaasi ka hadlaya
bismillah waxaan rabaa halkaan inaan ku qabto klib yar oo aan ugu hadlayo waxqabadkii maalmaha aan ka shaqaynaynay runtii annagoo u istaagnay anigii xildhibaano kale in madmadow aan dhammayno ka dhex jiray baarlamaanka dhexdiisa iyo haddana arrintaas waxay keentay dhinaca kale in tiim kale oo odayaala ay si kale u arkaan waxaan rabaa ummadda horse ummadda soomaaliya horteeda inaan raalligelin ka siiyo odayaashaas odayaashaas oo ah weliba odayaasheenadii xaafadannada hoose wax kasta oo ay dhibsadeen oo shaqadaan ka shaqaynayna ay ka dhibsadeen waxaan rabnaa inaan ka raalligelino waxaan u soconna maaha inaan oda ku weyno waxaan u socolna maahayn qayb ka mida xildhibaanadii koonfur galbeed ee ayaguna shaqooyinka dhinac oga jira inaan ku weyno shaqadanada iyo taargetkannu wuxuu ahaa inaan baarlamaanka aan la kala qaybin shaqo fiican oo midnimaha lagu shaqeeyo looga hortago cadowga ummadda soomaaliyeed taasaa waxay keentay mar haddaan waxqabana waxqabadu eedna waa leeda ammaanna waa leedahay taasaa waxaan rabaa ummadda soomaaliya horteeda inaan odayaashii ka raalligelino walaalayaal waxaa tihin odayaashanadii marnaba kama aanna shaqaynayn inaan adinka iyo anagu isweyno marnaba kama aanna shaqaynayn inaan adinka waxaa laftooda xaggiinaa sheegno sidaas darteed waxaan rabnaa inaan naga raalli ahaataan waxaan rabnaa inaan u gudbo shaqooyinkan horyaalla sida loo qabanayo runtii waxaan moodaa etoobiya markii horena waxay kusoo duushay magaalada muqdisho waxay ka geysatay dhibaato fara badan dad badanaa ku dhintay xusub fara badanaa dhacay laakiin arrintaasi soomaalidu say u kala taqaanaa dadka hadda anigu aan matalo ee dhibaatadaas ku dhacday ee kubanaan ku dhinteen waxaan u aqoonsannaha inay meesha xasuuq iyo dhibaata ka dhacday walaal kaloo xildhibaana waxaa laga yaaba u aqoonsan yahay in etoobiya etoobiya fiican tahay madaxtooyada ay keentay dowladdii taargetkiisu ma aha wixii dhibaato dhacay iyo halkaa uma jeedo waxaan la soconnaa in markii dhibaatadaas magaalada muqdishoga dhacayay in odayaashii magaalada muqdisho dhibaato xogla loo geystay oy dadkooda la qabeen lagu xiray nabadoon axmed deeriy iyo odayaal kale xanuunkaas aad u jeedaan ee odayaasha hadda magaalada muqdisho hadlaya u muuqda walaalaha kale saas uma muuqdaan waxaan rabnaa marka in dhibaatada etoobiya hadda magaalada muqdisho ma taallo waxay taalla ummadda soomaaliyeed laakiin waxay taalla meesha leeyahay saylac inaan saylac ka jawaabno see uga jawaabi karnaa haddaan hadda odayaasha dhaqanka beelaha uga jawaabno waxaa laga yaabaa in qoladaas ay la joogaan u yaqaaniin inay aqoonsi ku helayaan in muxuu ahaa etoobiya saylac geeyaan ka fakeri mayaan etoobiya hadday seel afrika seel loo kici doonaa ka fakeri mayaan labaatan kilo markay xataa ee reer seela iyo soomaali u jiidaan inay xataa waxa socda soo arkaan waxa ka imaan doona waxay ku fiican tahay meesha hore in lagu hortago lagu difaaco intaysan soo gelin gudaha saasdaas marka waxaan kala odayna oo kusoo jeedinayaa inaan doorkaan qaadano madaxweynaha waxaa uga aadan doorka doorkiisa wuu qaatay meesha caalamka iyo meel kasta wuxuu ka dhaadhiciyey dhuldoonka doobka ee etoobiya ee soomaaliya ku wado inaan soomaaliya aqbali karin baarlamaankana doorkiisa wuu qaatay oo qaraaro fara badan ka soo saaray ay uga soo horjeedaan in aan arrintaas xukuumadda iyo madaxweynaha lagu garab taagay abiy axmed baarlamaankiisii wuxuu ka dhaadhicinaya inuu dhulka naga qabsado sidaas darteed baarlamaanka sharaftale waxaan ka codsanayaa inaanan ku kala qaybsanin inaan badda difaacno oo dalka iyo dadkaan etoobiya ka difaacno waxaan rabaa sidoo kale inaan walaalaha odayaasha ee aan ogahay shaqada ay qabanayo inay suxnaan ka wadin in la soomaaliyeeyo oo meesha odayaashii soomaaliya aan ka dhigno odayaal soomaaliyeedna lagu difaaco waxaan soo jeedinaa in maamulka gobolka banaadir uu abaabulkaas galo oo odayaasha dhaqankeeda soomaaliya waa meesha keliya soomaaliya way jirtaa muqdisho in odayaasha la wada mideeyo laguna mideeyo ay dalka difaacaan waxaan soo jeedinaa madaxweynayaasha maamul goboleedyada codkaasi wuxuu ahaa xildhibaan yuusuf gelowgaas oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsan dhinaca kaleetana ah haddii aanu fiirino dhegaystayaal wasiiro xildhibaano iyo agaasimayaal iyo mas-uuliyiin kale ee beelaha wiyo ku matala koonfur galbeed ayaa ka jawaabay hadal kasoo yidhi odayaal dhaqan oo muqdisho ku jiray sida warkan uu ku dhammaystirayo wari ibraahim mayow
mas-uuliyiinta maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo dowladda koonfur galbeed ku matala beelaha hawiye ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho iyagoona jawaab kulol ka bixiyey hadallo isdaba joog ah oo maalmihii lasoo dhaafay ka soo yeerayey odayaal ka soo jeeda beelahaas kulankan oo maanta ay yeesheen wasiire ka tirsan dowladda koonfur galbeed soomaaliya gudoomiye ku-xigeenada gobolka iyo mas-uuliyiin kale oo beelaha habiye ku matala dowladda koonfur galbeed iyo maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in beelaha habiye ay ku matalaan deegaanada dowladda koonfur galbeed gaar ahaan maamulka gobolka shabeellaha hoose iyagoona taageeray hadalkii ka soo yeedhay xildhibaanada ka soo jeeda beelaha habiye ee raaligelinta lagu siiyey xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaana ay sheegeen in dad ka shaqaynaya xasilooni darrada gobolka shabeellaha hoose ay si qaldan bulshadu ay wax u fahansiinayaan waxaana ugu horrayn goobtan ka hadlay mahdi axmed xasan gudoomiye ku-xigeenka amniga maamulka degmada afgooye iyo mustafa axmed iloobe isudubaha gobolka shabeellaha hoose
koonfur galbeed waxay xuquuq ku lahayd inay haysato xuquuqdeeda ayna matalaan wasiiro iyo xildhibaano ay joogaan intaynaan meesha isugu timidna aan nahay heer degmo heer gobol heer deegaan heer taliyaal ciidan wax xuquuqa oo hadda nooga maqan koonfur galbeed aan sheegi karno ma jirto odayaashii marada ka dhacdayna waa waxaan ugu jawaabaynaa in walbo koonfur galbeed wuxuu ku leeyahay xildhibaan iyo wasiiruu ku leeyahay waa la matalaa deegaanka waa deegaan dad walaale ay joogaan looma baahna nin odaya inuu marada u bitiyo colaad waxaa loo baahan yahay in nabad iyo waxaas uu ka shaqeeyo fadhiya dhammaan waa koonfur galbeed rag ku fadhiya gudayaal leh gudoomiye kufeeno leh dhammaan waxaa waaye waxay ku tirsan yihiin beelaha hawiyo siday u sheegeen inaysan beelaha hawiyo aysan ku lahayn mudnaasho ama maaragta matalaad waxaan caddaynaynaa inaysan arrintaas wax ka jira aysan jirin oo maaragtay koonfur galbeed loo dhan yahay wasiiradana hore waa uga hadleen annaguna waxaa waaye maadaama aan heer gobol nahay inaan annaguna fikirkeenna ka dhiibanno oo ah in maaragtay wixii matalaada gobolka shabeellada hoose ah inaan annagu ugu matelno hadday ayagu ay concern ka qabaan inay annaga xiriir nala soo sameeyaan si aan maamulka ugu gudbinno ayaa laga rabay laakiin in ayagu
codadkaasi waxay ahayeen qaar ka mid ah xildhibaanada baar aan idhahday xildhibaano iyo siyaasiyiin oo muqdisho ku shiray sidaad maqlayseen waxay ka hadlayeen arrimo la xiriira hadalladii kasoo yeeray odayaal dhaqan oo iyaguna magaalada muqdisho ku shiray dhinaca kaleetana maxkamadda gobolka galguduud ayaa maanta xukun dil toogashaha ku fulisay maxamed waa maxamed kaafi cabdi oo horey dil uga geystay degmada cabudwaaq ee waqooyiga gobolka galguduud ee soomaaliya maxamed kaafi ayaa ugu dambeyntii maanta laga oofiyey qisaasta marxuum duraan jaamac maxamed oo horey u dilay sidoo kale fagaaraha lagu joogtay waxaa guddoon ku ahaa mas-uuliyiin ka tirsan galmudug maamulka degmada iyo qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan degmada cabudwaaq horey maxmed kaafi oo kaga soo muuqday maxkamadda gobolka jubiland ayaa qiftay in dilka isagu uu geystay waxaana lagu xukumay toogasho iyada oo maanta lagu fuliyey fagaarahan oo ay guddoog ay ka hayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug shacabweyne iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maxkamadda gobolka galgaduud ee maamulka galmudug oo iyagu joogjoog ahaa halkaad warkaasi habeen aad ka dhegeysanaysaanna dhegeystayaal waraadiyaha dalsane magaalada muqdisho iiraan waxay shaacisay inay weerartay labiyo toban markab oo israa'iil ay leedahay iiraan ayaa waxa ay markaasi markii ugu horreysay maanta shaacisay in ay markaa ay ka hor timaaday ama ay fulisaan yidhaahdee weerar oo ka dhan ah maraakiib oo ay leedahay israa'iil taliyaha ciidanka ilaalada gacaanka ayaa sheegay in israa'iil weerartay afar iyo toban markab oo ay leedahay iiraan xiliyo kala duwan waqti ay marayeen biyaha caalamiga israa'iil waxay weerartay afar iyo toban ka mida maraakiibta si aan saliidiina loo dhoofin ayuu yidhi marwaafiyeen ka hadlayay markii hore maanan garanaynin cidda soo weerartay maraakiibta laakiin waxaan ogaanay inay tahay maamulkii israa'iil waxaan kadib qaadnay weeraro aan ku beegsanayno labiyo toban markab oo ay leedahay israa'iil kadib ayay inoo sheegeen inay joojinayaan weerarada maraakiibteena ayuu yidhi taliyaha ilaalada gacaanka iiraan mar uu hadlayay warkii habeenaada caawa ka dhegeysanayseen raadiyaha dalsana magaalada muqdisho akhyaartan dhegeysta waa naginta warkankiisa xiima dabgeliya
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radiyo dansan ee hankaagii sow haatan matelin warlixiliyaabaha talal hel